dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan golaha wakiilada somalilan ayaa maalmahan ku jira xaalad siyaasadeed mid sharci iyo loolan kursi doona waana arrinta aynu barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan ku falanqaynayno xeer ilaaliyaha guud ee somalilan cabdiraxmaan jaamac hayaan ayaa dhowaan shaaca ka qaaday inay maxkamadda sare ee dastuuriga ah u gudbiyeen dacwad amaba eedeyn ka dhana guddoomiyihii golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed master khaliif ayaa tan iyo bilowgii sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatankaba ku maqnaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka uu ka soo jeedo xeer ilaaliyaha ayaa sheegay nooca ay tahay dacwaddaasi ay ka gudbiyeen master khaliif horta waa inay fahmaan inaanay dacwaddan ciqaab ahayn ee jabin dastuur ay tahay oo ka dhalan karta marka dambe ciqaabi xafiiska xeeraanintu wuxuu isticmaalay qodobo dastuur oo la jebiyey oo uu jebiyey cabdirasaaq khaliif axmed kadib dhawaqa ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda sare waxaa isaguna warbaahinta la hadlay cabdirasaaq khaliif axmed oo sheegay in uu mar horeba go-aan ka gaadhay la shaqaynta somalilan haatana uu iska casilay xilkii xubinnimadii iyo xisbigii uu ka tirsanaaba
anigu muddadii ugu dambaysay waxaan ku sugnaa magaalada lascaanood bishii janawari bilowgeedii madaxdii maamulka waanu tashanay waxaanan u sheegay inaan qiimay soo samaynayo war baan kula noqday lama yeelin maalintaas soddonkii bishii janawari markii aan ka soo noqonayay waxaan go-aansaday inaanan dib ugu noqon hargeysa maantana halkii baan jooga dib uguma noqon saddexdii bishana waxaan ka raray reerkayga hargeysa dagaalkuna wuxuu bilaabmay lixdii bisha taas waxay ahayd go-aan aan qaatay markii aan arkay duruufuhu siday u socdaan laakiin waxaan go-aansaday markii aanu tashanay madaxdii dhaqanka hogaankii siyaasadda aqoon-yahankii iyo dadkii deegaanka inaan xilkaas isaga ah inta uu wax u tari karaya dadka deegaankii inaan sii hayo waxaan leeyahay maanta waxaa la gaadhay inuu soo dhammaaday xilligii uu wax tarayey xilka aanu hayey dadka deegaanka iyagu ii doorteen marka koowaad waxaan maanta halkan kaga dhawaaqaya in aan ka tegey xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ee aan hayay labadii sannadood ee ugu dambaysay waxaan caddaynayaa oo kale inaan ka tegey xilkii xubinnimada golaha wakiilada ee iyadana aanu hayey golaha wakiilada ee dadka deegaanku ii doorteen iyagana inaan ka tegey xisbigii wadani ee aan ka midka ahaa xubinnimadiisii iyo guddiga fulinta iyo xubintii golaha dhexe iyadana inaan maanta halkaa iyada ah ku macasalaameeyey waxaan leeyahay waryaadha kala quusanaya qoma walaado halkaa haynoo joogto baan leeyahay ma aha markii ugu horreysay ee cabdirasaaq khaliif uu iska casilo xil uu hayay iyo xisbi uu ka tirsanaa bishii oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayay ahayd markii cabdirasaaq khaliif iyo xubno kale oo wasiiro ah oo uu ka mid yahay ay iska casileen xukuumaddii axmed siilaanyo in xubinnimadii golaha wasaarada ee aan ka hayay xukuumadda uu madaxda ka yahay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee ahayd wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta inaan iska casilay marka koowaad marka labaadna xubinnimadii xisbiga ee kulmiye ee golaheeda dhexe iyadana sidaasi la-eg marka saddexaad xubintii guddiga fulinta ee xisbiga kulmiye ee aan ku jiray iyadana inaan iska casilay iscasilaadda cabdirasaaq khaliif ee haatan ayaa loolan horle iyo xiisad ka abuurtay golaha wakiilada oo tan iyo bilowgoodiiba ay saameyn taban ku yeelatay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee somalilan ka jirta xildhibaanada qaar ayaa dhowr jeer isku gacan qaaday golaha dhexdiisa iyadoo sidoo kalena fadhiyo loo ballansanaa ay kooram la-aan u furmi waayeen waxaana khilaaf kala dhex galay iyaga iyo golaha kale ee guurtida oo wadashaqayntoodu ay lama huraan u tahay sharci dejinta fadhiga usoo horeeya ee mudanayaasha ayaa la filayaa inay ansixiyaan iscasilaada guddoomiyuhoodii sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee somalilan cabdiraxmaan jaamac hayaan xubinta istiqaalada diibta kaa waxaa shardi ku xidhan in golahu ogolaado iscasilaada waayo golaha wakiiladu ee wasduusha
garyaqaan maxamuud cabdiraxmaan sheekh ayaan ka waraystay tallaabooyinka xiga ee u yaala xildhibaanada wakiilada si loo buuxiyo kursiga bannaanaaday cabdirasaaq markaa oo ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada wuxuu ka tagay shaqadii ahayd guddoomiyaha golaha wakiilada iyo xubinimadii sidaas darteed golaha wakiiladu waxaa u taalla in ay doortaan guddoomiye cusub guddoomiye cusub oo muxuu ahaa ay ku doortaan toddoba maalmood gudahood weeye muxuu ahaa siduu sharcigu yahay waxaase dhici karta sida inta inkastoo dhan warar rasmiya aynan ka haynin in xubnaha shirguddoonka shirguddoon markaa waxaa laysku yidhahdaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad in xubno kamida shirguddoonka laftigoogu ay ka mid noqon doonaan tartamayaasha u tartamaya jagada banaanaate ee guddoomiyaha golaha wakiilada sidaas darteed markaa waxay noqonaysaa in la doorto guddoomiyaha waxaa markaa jagada isu soo taagi kara dad kamida shirguddoonka hadda labada muxuu ahaa xubnood ka jooga cabdirasaaq marka laga reebo labada xubnood ee kale shirguddoonka ayaa iyaguna xaquleh inay u tartamaan booska guddoomiyaha taasoo uu sharcigu iyagana ku waajibiyey inay iscasilaan kahor intaanay tartanka gelin marka haddii guddoomiyeyaashii qaarkood tartamaya waxay noqonaysaa inay iyaguna iscasilaan marka waxaa la saadaalinayaa in doorashada ka dhici doonta golaha wakiilada toddobada cisho gudahooda inay ka badnaan doonto guddoomiye oo ay noqon karto guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama guddoomiye ku-xigeenka saddexaad laftigiisuna in uu isaguna jago kale isu sharaxo marka waxa aynu eegi doonaa in dib dib u doorasho dham oo ay ugu yaraan ka bilaabmayso guddoomiyaha haddii aanay kuba jiri karin guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad ay ka dhacdo golaha wakiilada taasoo markaa shuruudaha loo eegi doono qofka daysi soo taagaya sida caadigahaydna loo dooran doono markaa labada shirgudo labada xubnood ee hadda jooga ee aan iscasilin ee shaqada haya haddii ay iscasilaan oo ay tartanka ka qayb galaan waxay noqonaysaa markaa sidii golahu ku bilaabmeen xubinta ugu dacda weyn ay ay fadhiga muxuu aha guddoomiso lana doorto markaa saddexda jago ee shirguddoonka laysku yidhaahdo oo ka kooban guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye garyaqaan maxamuud ayaan mar kale weydiiyey halka ay ku dambaynayso dacwaddii laga gudbiyey cabdirasaaq khaliif marba haddii uu sheegay inuu iska casilay xilkii iyo xasaanadii uu somalilan u hayeyba dacwadda maxkamadda taalay dacwo dastuuriya bay ahayd dacwadda dastuuriga ah waxaa ka muxuu ahaa xeelaalaha guud uu ku doodayay in cabdirasaaq khaliif uu xadgudubyo galay muxuu ahaa ka galay dastuurka somalilan ciidamada qaranka iyo isla markaana muxuu ahaa dhaartii dastuuriga ahayd eedaasi markaa cabdirasaaq waxay muxuu ahaa khaliif ka dhan ahayd xubinnimadiisa markaa xubinnimadii iyo guddoomiyenimadiina cabdirasaaq uu iska casilay oo hadeer iminka xubinna maaha golaha wakiilaad ka tirsan guddoomiyena maaha dacwaduna intaas bay arrin nuxurkeedu ahaa marka aniga raygeyga waxay la tahay dacwaddaas inay halkaa ku dhan tahay oo halkaa ku dhamaatay muxuu ahaa dacwaddii ka dhanka ahayd muxuu ahaa cabdirasaaq khaliif geesta kale garyaqaan maxamuud ayaan weydiiyey saameynta ay dadka shacbiga ah iyo geedisocodka siyaasadaba ku yeesheen muranada aan muhiimadda weyn lahayn ee ragaadiyey siyaasadda somalilan khilaafku sidiisaba horta marna waa inta dood la qabto wax laysku afgaranayo o laysqancinayo waa waxtar buu yahay khilaafkiyo daceeb maaha laakiin marka uu yahay in iskahor imaad iyo dagaal iyo gacanka hadal uu keenayo kaas weeye problemku soomaaliduna aada uma taqaano markaa khilaafka muxuu ahaa wax dhiska ah ee ah inaynu doodno inaynu markaa meel walba ka eegno wixii aynu ku doodayno markaa wax isku raacno taasi markaa waa tuu inaga maqan dad ahaan markaad u timaado markaa xagga siyaasadda xisbiyadeenu markaa doorashadii iminka tan golahan wakiiladu uu ku fadhiyo iyo golaha deegaanku agreement ama heshiis ay isku raaceen saddex xisbi in doorashada la galo iyo habkii loo galayay iyadoo muran ka horreeyey fara badani ayay ku dhacday haddaba heshiisyada noocaasi markaas waxaa la yidhaahdaa heshiisyada xisbiyada marka xisbiyada ka dhalanayaa heshiiskaa gaadhaya intan markaa iminka intii ugu dambeysay markaa xisbiyadu waxay ka doodsanaayeen doorashooyinka urada iyo tii muxuu ahaa iyo kuwii tii madaxtooyada iyo muxuu ahaa golaha guursida oo waktiyadoodii ay waxba wada dhamaadeen sida loo kala horreysiinayo taas markaa waxay u baahantay markaa heshiis ka dhaca xisbiyada ka dhex dhaca oo lagu xalilayo taasi waa qodob waxaa kaloo ina jirta haddii markaa xisbiyadu isku raaci waayaan golahii wakiiladu markaa in ay iyagu go-aan gaadhaan oo laysku muquuniyo haddii muxuu ahaa si wadahadal loo isugu afgarin waayo waxba in si laysku muquuniyo oo ciddii markaa awoodda badan heshay ay iyadu markaa wixii ay doonayso ay socodsiiso taasna markaa iminka iyaduna ma muuqato labada arrimood markaa markaad eegto iyadoo heshiis xisbadii gaari kari waayeen golihii wakiiladuna dee xubnihii xisbiyada kale yihiin muxuu aha laisku muquunin kari waayey taas weeye ta dhibaatada ku ah markaa golaha iyo xilgudashadiisa ee u baahan tahay liidarka ay hogaaminka cusub ee imika yimid in uu si wax ku oola u eego golaha wakiilada ayaa ah hay-adda keliya ee muddaxileedkeedii rasmiga ahaa ee lasoo doortay haatan ku guda jirta halka madaxtooyada oo shan sannadood la doortay ay dhowaan golaha guurtida u kordhiyeen guurtida lafteedana aan laba soo dooranin tan iyo aasaaskii golaha maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in golaha wakiiladu yeesho hoggaan cusub guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo